بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka donald trumb oo aqalka cad ka ceeriyey faladimir zelenski iyo dood xooggan oo labada dhinac halkaasi ku dhex martay haddaba miyuu soo gebagaboobay taageeradii washington ay siin jirta kiyef hogaamiyaha qowmiyadda kurdida oo ku dhawaaqay inay nabad qaateen ciidankoodana ku amray inay hubka dhigaan iyo heshiis xabad joojin ah oo durba lagu dhawaaqay kuuriyada waqooyi oo mar kale isku dayaysa inay ciidamo hor leh u dirto furimaha dagaalka ee bariga qaaradda yurub mid ka mid ah bankiyada ugu caansan ee dalka maraykanka oo si qalad ah lacag dhan siddeetan iyo kow trilyan oo dollar ugu xawilay mid ka mid ah macaamiishiisa dowladda iiraan oo sii xoojisay howlaha ay askarta sahaynada ugu beddelayso basaasiin iyada u shaqaysa iyo xubno muhiim u ah oo gacanta lagu dhigay qodobbadaas kuwa kale xubintii wargaysyada iyo xalqadii koowaad ee taxanaha saadaatu nisaa'ilcaalamiin ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
موجة القلب ضجت في مجاريها
رمضان قد أهله بالصيام وأطلا مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين
waa hagaag waa maalinimo sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay kowda bisha barakaysan ee ramadaan sannadda xijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa aqalka cad ee looga arrimiyo dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka wuxuu xalay martigeliyey mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu xumaa ee soo maray taariikhda iyadoo halkaasi dood xun ay ku dhex martay madaxweynaha maraykanka donald trump iyo kan yukrain faladimir zelenski zelenski oo booqasho ku joogay washington ayaa si diiran marka hore loogu soo dhoweeyey aqalka cad balse inta uu socday kulanka u dhexeeyey isaga iyo trump ayaa waxaa soo kala dhex galay khilaaf aad u xogan xilli si toos ah looga daawanayay shaashadaha caalamka dhinacyada ayaa mid kasta oo ka mid ah waxa uu adeegsaday luqad aad u adag haba ugu badnaatee ereyada uu isticmaalayay madaxweynaha maraykanka donald trump oo weliba aflagaada shakhsi ah u geystay madaxweynaha yukrain faladimir zelenski trump ayaa sheegay in zelenski uusan diyaar u ahayn in nabad ay ka dhacdo bariga qaaradda yurub hadallada uu trump isticmaalayay waxaa ka mid ah in xukuumadda kiyef ay doonayso in adduunka ay geliso wuxuu ugu yeeray dagaal saddexaad isagoo taa beddelkeeda sheegay in zelenski uu halis gelinayo nolosha malaayiin amerikan ah mar ay doodayeen hadalladooda waxaa ka mid ahaa You're right now not in a very good position. You've allowed from the yourself very, to be in a from very the very bad position, beginning and of it the happens war.
to be right from about the it.
very beginning of the war.
adigu kuma sugnid xaalad wanaagsan naftaada waxaad dhigaysaa boos halis ah adigu kuma sugnid xaalad wanaagsan waxaad ku cayaaraysaa arrinta malaayiin ruux ayaana naftooda halis gelinaysaa waxaad lugaha u gelinaysaa dagaal saddexaad oo caalami ah waxaad samaynaysana waxay wax u dhimaysaa dalkayaga To the country, this country, xilli daqiiqada kadib ay socotay doodaasi donald trump ayaa amar ku bixiyey in si deg deg ah aqalka cad looga saaro zelenski sidaa ayaana wefdigii yukrain ka socday looga ceeriyey aqalka looga arrimiyo dowladda maraykanka daqiiqade kadib uu warbaahinta la hadlay donald trump waxa uu sheegay in madaxweynaha yukrain uusan doonaynin nabad haddii uu diyaar u yahay inuu nabad qaataneh uu aqalkaca dib ugu soo laaban doono zelenski mar ay wareysatay shabakadda fox news ee laga leeyahay dalka maraykanka waxa uu sheegay inuusan wax xun samaynin uusanna u cudur daaranaynin donald trump arrintan xalay ka dhacday aqalka cad ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xidhiirka u dhexeeya kiyef iyo washington uu sii xumaanayay tan iyo markii donald trump uu aqalka cad la wareegay hogaamiyahan ayaana doonaya inuu soo afjaro dagaalka u dhexeeya ruushka iyo yukrain xukuumadda kiyefna ay ka tanaasusho qaybo ka mid ah dhulkeeda isagoo isku diyaarinaya wadahadal uu la galo putin toddobaadyo ka hor ayuu ku baaqay in zelenski xilka laga tuuro islamarkaana la geeyo waddanka faransiiska taa beddelkeedana yukrain ay magacaabato madaxweyne kale
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا وياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى waa hagaag dhegaystayaal ramadaan mubaarak mid ka mid ah hogaamiyaasha ugu saamaynta badan qowmiyadda kurdida ayaa ugu baaqay in hubka ay dhigto qowmiyaddiisa taa beddelkeedana nabad ay qaadato iyadoo durbadiiba heshiis xabad joojin ah lagu dhawaaqay qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku maqlaysaan xubinta wargeysyada oo ah laaba halkan inooga soo jeediyo waryaheenna eliyaas cabdulaahi suweyb aad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu xiisaha badan ee ay daabacaan joornaalada ugu waaweyn caalamka qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa iiraan oo markan sii xoojinaysa sirdoonnada ay ku leedahay gudaha yuhuudda iyo nin in muddo ah u shaqaynayay oo gacanta lagu dhigay sida uu baahiyey wargeeska deegaanada gumaystaha ka soo baxa ee hartis waxay ciidanka booliska iyo sirdoonka sahaynada gacanta ku dhigeen nin asal ahaan yuhuudi ah balse in muddo ah sirdoonka iiraan u shaqaynayey isagoona la wadaagay xoga badan oo xasaasi ahaa warbixinta wargeeskan ayaa sidoo kale sheegaysa in ninkan intii uu u shaqaynaya sirdoonka iiraan ay weydiiyeen inuu sawirro iyo muuqaallo dhowr ah ka keeni karo guriga uu degan yahay ronenbar oo ah madaxa hay-adda amniga gumaystaha yuhuudda si kastaba ahaatee waxay middan muujinaysaa sida xukuumadda tehraan ay markan isugu dayeysay inay sii xoojiso in ciidanka yuhuudda dhexdooda ay ku beerato basaasiin fara badan oo u shaqeeya waxayna middan dhowr jeer oo hore ka caawisay in loo dusiiyo faylal xasaasi ahaa sida qorshihii la doonayey in gumaystuhu uu ku weeraro gudaha xarumaha nukliyarka iiraan sannaddii lasoo dhaafay ee hogaamiyaha kooxda kurdida b k k cabdalla ojaalan ayaa war-saxaafadeed rasmi ah oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in kooxdiisu ay nabadda qaadatay isagoona b k k ugu baaqay in ciidankeeda ay hubka dhigaan lana kala diro dhammaan dagaalyahanada kooxda xilliganna ay hab wadaxaajood nabadeed ah ku raadinayaan xuquuqda ay ka tirsanayaan bulshada kurdida ee turkiga ku nool waa sida ay hadalka u dhigeene inta badan ururada kale ee kurdida ee ku kala qaybsan dalalka bariga dhexe ayaa go'aankan soo dhoweeyey halka hogaamiyaasha b k k ay ka dhawaajiyeen inay bilaabeen fulinta baaqa ka soo baxay hogaamiyahooda sare dhanka kale sida lagu warramaya ordogan xisbigiisa iyo dadka turkiga ah ayaa middan waxay u tahay inuu ordogan soo xiray albaab halis ku ahaa xasiloonnida turkiga xilli isbeddelle ay ka dhacayaan gobolka bariga dhexe oo saamayn ku leh turkiga hogaamiyaha kurdida suuriya ee xiriirka la leh maraykanka ayaa isagana dhankiisa soo dhoweeyey arrinkan waxuuna caddeeyey in tani aysan wax saamayn ah ku yeelan doonin kooxdooda ka dagaalanta suuriya keliyana ay ku kooban tahay b k k markanii qodobka xiga iyo wargeeska new york times hay-adda sirdoonka kuuriyada koonfureed niis ayaa sheegtay in kuuriyada waqooyi ay u muuqatay inay diyaarinayso ciidamo dheeraad ah si ay u taageerto duulaanka ruushka ee yukrain waxay xogtu intaasi ku daraysaa in ciidanka kuuriyada waqooyi dib loogu celinayo jiidda hore ee gobolka kuriiska ee galbeedka ruushka kadib markii laga saaray bishii janaayo iyagoo jab xoogan dhabarka ku sita ilaa saddex kun oo askari ayay markan xukuumadda pyongyang ku xoojinaysaa ciidanka ka barbar dagaalamaya kuwa ruushka waxayna markan u muuqataa in kim jong un ciidankiisu uu si aad ah ugu soo daabulayo furimaha ukraine lama oga waxay noqon doonta natiijada xigta waxayna middan ku soo beegantay xilli waanwaan xoogan oo xabad joojin loogu raadinaya ay ka dhex socoto ruushka iyo maraykanka dalka sacuudiga gaar ahaan caasimadda riyaadna ay ka dhaceen kulamo dhex maray wufuud ka kala socotaa labada dhinac mid ka mid ah bangiyada ugu caansan dalka maraykanka oo lacag gaaraysa siddeetan iyo kow trilyan oo dollar ugu xawilay akoon aanan loo wadin isaguna waa qodob kale oo ay joornaalada caalamku si aad ah u hadalhayaan saacadihii lasoo dhaafay sida uu baahiyo wargeeska the financial times mid ka mid ah shaqaalaha bangiga maalgashiga ee city group ayaa si qaldan waxa uu lacag gaaraysa siddeetan iyo kow trilyan oo dollar ugu diray akoon uu leeyahay mid ka mid ah macaamiisha xilli uu doonayay inuu u xawilo keliya laba boqol iyo siddeetan dollar waxaa la ogaaday qaladka kadib sagaashan daqiiqo markii la wareejiyey lacagta waana wakhti fog oo aanan waxba looga qaban karin arrinkan iyadoo xitaa la awoodi waayey in la wareejiyo oo la beddelo lokeeshanka si lacagta xal loogu helo dibna loogu soo celiyo ayaa lagu yidhi qoraalka warbixinta ilaa hadda shaqaalaha bangiga ayaanan wax fara ah ku hayn lacagta xaddigan la-eg waxaana laga dardaarwarinayaa mustaqbalka bangigan oo la aasaasay siddeedii oktoobar sannaddii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo siddeedii ilaa haddana ka dhex shaqaynayay gudaha dalka maraykanka ruushka iyo maraykanka oo lagu wada in dib ay u soo celiyaan duulimaadyadoodii labada dhinac sida uu baahiyey jornaalka maalinlaha ah ee asharqul awsad xukuumadda moscow ayaa soo bandhigtay aragti ah in dib loo soo celiyo duulimaadyadoodii tooska ahaa ee maraykanka sidaasi la mid ah maraykanka isagana uu dib u soo celiyo duulimaadyadiisii dhanka ruushka ee tooska ahaa wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ayaa shaaca ka qaaday maalinnimadii jimcaha ee lasoo dhaafay in moscow ay doonaysay in dib ay u bilowdo duulimaadadeedii tooska ahaa ee dalka maraykanka diblomaasiyiin ameerikan iyo kuwa ruush ah oo maalinnimadii khamiista ee isbuucii hore ku kulmay magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa sheegay inay ka wada hadleen sidii dib loogu caadiyeyn lahaa duulimaadyada labada dhinac middan ayaa caqabad xoogan laga dareemaya sannadihii u dambeysay waxaana ka dhalatay ayay warbixintu leedahay dhowr danjire oo u kala dhashay maraykanka iyo ruushka oo ay soo kala ceeriyeen xukuumadaha moscow iyo washington intii ay joogeen xilaalka madaxweynayaashii ka horreeyey trump waxaana hadda la doonayaa ayaa layidhi in midaas xal loo helo waxayna ku soo beegantay xilli waayahan dambe ay si aad ah isugu soo dhowaanayaan cilaaqaadka labada dhinac ee diblomaasi guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiya walaalkiin suwiib cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm
رمضان قد أهله بالصيام وأطله مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين حافظين ذاكرين قانتين خاشعين ذاكرين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين شهرنا صوم وعتق وقنوت wahagaag dhegaystayaal barnaamijka caalamulyoom ayaad weli dhegaysanaysaan waxaan mar kale idin leenahay ramadaan mubaarak sannad weliba bishan oo kale waxaa barnaamijka caalamulyoom uga barateen inuu idiin soo gudbiyo warbixinno taxana ah insha allahu tacaala sannadkan waxaan idiin soo gudbinaynaa taqaariir aan ugu magac darnay saadaatu nisaa'i alcaalamiin hormuudka haweenka caalamka kuwaas oo aan diiradda ku saari doonno haddii rabbi raalli uu ka noqdo haweenkii muslimaadka ahaa ee hormuudka u ahaa dumarka caalamka aalaaba taqaariirtan waxaa halkaas inooga soo jeediya walaalkeen cabdulfitaax abuu muxsin بنت الشريعة للسمو طموحها واغفي لها قول الحبيب سرورا ودعن نوما لا ضياع بعمره يسهرن ليلا يستقين أجورا من نهج أحمد يرتوين بفطرة
يحفظن دينا يتقين ثبورا قد ألبست للوالدين بهاءها برا وردا للجميل شكورا
hooyadu waa nus ka mid ah ummadda nuska kalena iyada ayuu ka farcamay sidaasi ayayna hooyadu ku matalaysaa ummadda oo dhan abuuristii nebi aadam calayhi salaam kadib wuxuu allaah casa wajalla u sameeyey aadam wehel iyo lamaane uu dugaashado cidlada iyo kelinimadana uu kaga baxo waxaana si labada makhluuqba ay u noqdaan kuwo isu dhow dabci ahaan iyo abuuris ahaanba uu allaah feerta aadam ka jeexay hooyadeenna xawaa wuxuu allaah aad u maamuusay karaameeyeyna haweenka diinta islaamka waxay dhigtay haweenka boos iyo maqaam aanay jirin diin kale oo dhigtay islaamka dhexdiisa haweenku waxay yihiin kuwo laga dhambalay ragga dadkuna waxaa u khayr badan midka ugu wanaagsan ehelkiisa khayrukum khayrukum liahlihi wa anaa khayrukum liahlii gabadha muslimadda ah inta ay dhallaanka tahay waxay xaq u leedahay xanaano daryeel iyo in tarbiyadeeda la wanaajiyo iyadoo ildoogsi u ah waalidkeeda iyo walaalaheeda marka ay weynaatana waa middan maamuuska iyo karaamada leh cirdigeeda iyo sharafkeedana la dhowrayo oo aan loo oggolayn in af iyo addinba waxyeelo lagu gaadhsiiyo haddii ay xaas noqonaysana waxaa ka horreeya in waalidkeeda laga soo doonto ballanka lagu guursanayana waxa uu allaha ku tilmaamay inuu yahay miithaaq aad u adag waxaana loo aqoonsaday heshiis midka ugu weyn ee ay bulsho gaarto haddii ay hooyo noqoto haweenayda muslimadda ah waxaa waajib ah in loo samafalo in loo baarinimo falana waxa uu allaah la xidhiiriyey xaqa uu isagu ku leeyahay aadanaha in lagu caasigaroobana wuxuu allaah ku xidhay shirkiga walciyaadu billaah mansilada islaamku dhigay iyo qaayaha uu gaarsiiyey dumarka haddii la yidhaahdo maanta oo dhan ha laga hadlo wax dhammaanaya ma ahan waxaan tusaale u soo qaadan karnaa xadiidka abu hurayra qaala wuxuu yidhi abu hurayra jaa'a rajulun nin baa yimid ilaa rasuulillaahi u yimid sala allahu calayhi wasalam fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah alla rasuulkiisiiyow man axaqu annaasi bixusni saxaabatii dadka kan ila jira oo saaxiibka ila ah kan ugu mudan saaxiibtinimo oo ugu sokeeya dad waa kee qaala rasuulku wuxuu yidhi ummuka hooyada qaala markaa ninkii wuxuu yidhi humma man yaa ku xiga qaala rasuulku wuxuu yidhi ummuka hooyada waa markii labaad qaala markaa ninkii wuxuu yidhi humma man yaa ku xiga oo hooyayaa marka labadii jeeroo hore qaadatee marka saddexaad yaa ku xiga qaala rasuulku wuxuu yidhi ummuka hooyada qaala ninkii haddana wuxuu yidhi humma man yaa ku xiga oo kaalinka afraad soo gelaya qaala abuuka aabbaha muttafaqun calayh si la mid ah marka ay habaryar tahay waxay taagan tahay mansilada hooyada rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaa yidhi habaryartu waxay ku jirtaa booska hooyada haddii ay ayeeyo tahayna waxaa waajib ah in loo ixsaanfalo wacan cabdilaahi bni cabbaas xadiid cabdulaahi bni cabbaas laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii allah baa wuxuu yidhi man wulidat lahu ibnatun qofkii loo dhalo gabar falam ya'idhaa oo aan xabaalin nolol duugin walam yuhinhaa oo aan ihaanayn oo dullayn walam yu'thir waladahu calayhaa ka dooran wiilkiisa wiilkii intuu hagaajiyo gabadhii kama tegin adkhalahu allaahu allah waa gelinayaa bihaa aljannata jannada lam yaktafi nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu kuma kaaftoomin bihaadaa waxdahu arrinkaa oo keliya bal ee rasuulku wuxuu la yimid muctaniyan bihinna asaga oo aad ugu dadaalaya hablaha buqyata tasxiixi masaari albashariyati taasoo loola dan leeyahay in la toosiyo habdhaqanka bashariga ee bani aadamka
haddaba maqaamkan iyo karaamadan ayuu islaam ku siiyey gabadha waxaana nebi maxamed sala allahu calayhi wasallam la soo saaray iyadoo gabdhaha nolosha lagu duugo tii badbaadana la dhibaateeyo dhaxalkana aanay waxba ku lahayn maharkana aan loo oggolayn dhammaan dhaqannadaasi jaahiliga ahna way ka dagaalantay shareecada islaamka markii ay hana qaaday dowladdii islaamka axdigii dacfigana laga baxay kaalinta haweenayda muslimadda ah waxay ka dhex muuqatay guud ahaan jawaanibta nolosha intaba aan ka ahayn maamulka iyo hoggaaminta marka laga hadlayo waxbarashada waxay haweenka muslimaadka ah soo xaadiri jireen masjidka iyo goobaha uu rasuulku salaallahu calayhi wasallam ka faafiyo dacwada marar badanna waxay lahaayeen majaaliis iyaga u gaar ah oo ay rasuulka salaallahu calayhi wasallam ku weydiin jireen su'aalaha diimeed ee iyagu ay qabaan haddii aan ka hadalno jihaadka dumarku waxay kaalin ku lahaayeen macaarigta iyagoo doorkoodu ahaa daweynta mujaahidiinta dhaawacan iyo in ragga dagaalamaya ay u diyaariyaan cuntada iyo biyaha intaasi oo keliya ma ahane waxay sidoo kale haweenka muslimaadka ah kaalin ku lahaayeen talabixinta siirada rasuulka salaallahu calayhi wasallam waxaa ku cad mowqif baal dahab ah ku qormay oo muujinaya talooyin iyo tusaalooyin wax ku-ool ah oo ay qaateen haweenka muslimaadka waxaan tusaale u soo qaadan karnaa hooyadeen umu salama radia allahu canha iyo siday nebiga sala allahu caleyh wasalam ula qaybsatay humuumkiisii dacwadana uu garab istaagtay markuu nebigu sal allahu caleyh wasalam saxiixay heshiiskii xudeybiya sanadkii lixaad ee hijriyada gaaladii qureysheedna ay ka hor istaageen kacbada nebiga sala allahu caleyh wasalam wuxuu amray saxaabadiisii inay xalaaloobaan timahana xiirtaan xoolahay kacbada ku gowrici lahaayeen ay qashaan saxaabadii oo aada uga murugsan in xajka laga hor istaagay ayaa wax yar ka cagajiiday amarkii nabiga sala allahu caleyh wasalam murugta haysata awgeed nabiga sala allahu caleyh wasalam isaga oo walwalsan ayuu teendhadiisii iska galay wuxuuna arrinkii u sheegay xaaskiis umu salama waxayna ku dhahday allah nebigiisiiyow haddaad rabto inay amarkaaga fuliyaan adiga marka hore tinta xiiro hadigaagana gowrac kadibna way kugu dayanayaan nebigu sal allahu caleyh wasalam ayaa taladeedii qaatay saxaabadu markay arkeen nebiga sal allahu caleyh wasalam oo howlgalay ayay fadhiga ka kaceen kuna daydeen ridwaanullaahi calayhim ajmaciin amarkiina fuliyeen halkan waxaan ka fahmaynaa fiqiga iyo xikmada umu salama radi allahu canha iyo sidai nebiga sala allahu caleyh wasalam ugu gargaartay waxaa laga baranayaa in gabadhu ay ninkeeda khayrka kula taliso xaqa ugu kaalmayso murugta la qaybsato mas-uuliyaddana iska saarto diinta hirgelinteeda waxaa kaloo laga baranayaa qisadan inaysan ceeb ku jirin ninka ragga inuu xaaskiisa ama hooyadiis ama gabadha walaashiisa la tashado aragtida ay soo jeediyaanna uu qaato hadday xaq tahay maadaama haweenka muslimaadka ay kaalintaasi adag kaga jiraan bulshada muslimka ah udubdhexaadna ay u yihiin mujtamaca islaamiga ah waxay gaaladu horaan iyo haddaba ay aad isugu howleen fasahaadiinta haweenka iyagoo uga imaanaya jihooyin kala duwan adeegsanayana xeelado kala gedisan laakiin ka wada siman hal hadaf oo ah fasahaadinta haweenka muslimaadka laga soo bilaabo aas-aaskii bulshada islaamiga ah ee wakhtigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa wakhtilxaadirkan waxay jaahiliyada noocyadeeda kala gedisan geed gaaban iyo mid dheerba u kortay in haweenka muslimaadka ah la seejiyo kaalintooda halkii ay ka ahaayeen lafdhabarna laga dhigo dube loo adeegsado duminta kayaanka islaamiga ah yahuuddii iyo munaafiqiintii nooleed xilligii nebi maxamed sala allahu calayhi wasallam ayaa isku dayi jiray inay aflagaadeeyaan haweenka muslimaadka kuna tilmaamaan sifaad liita oo ay bari ka yihiin sida faaxishada iyo wixii la mid ah dantooduna waxay ahayd keliya inay dhismaha islaamka ka soo dumiyaan salka hoose waayadii dambe gaar ahaan wixii ka dambeeyey burburintii khilaafadii islaamka waxay gaaladu isku howleen inay gebi ahaanba haweenka muslimaadka ka soo saaraan guryahooda ka fasahadiyaan diintooda kana xayuubiyaan xijaabka iyo dhowrsanaanta nasiib darrose gaaladu wax badan ayay arrinkani ku guulaysteen heer maanta haween badan oo muslimaad ah ay ka tageen mid ka mid ah tilmaamihii ay kaga soconaayeen haweenka gaalada oo ah xijaabka kadib markii horumar iyo ilbaxnimo looga dhigay inay cawradooda bannaan ka soo dhigaan haddaba si aan u muujinno kaalinta haweenayda muslimadda ay ku leedahay bulshada islaamiga ah iyo kaalinta dumarku ku leeyihiin kobaca iyo horumarka ummadda tooshkana ugu ifinno tusaalayaasha ifaya ee haweenka muslimaadka ayaannu jeclaannay in ramadaankan aan idiin soo gudbinno taxani aan ugu magac darnay saadaatu nisaa'i alcaalamiin si jiilka maanta jooga aan u barno dadnimada dumarkeenii hore ee ka qayb qaatay sare ukaca ummadda boosalladan aan ugu soo celinno halkeedii saxda ahayd ee ay markeedii hore joogtay بوركت بدرا بالسماء ضياؤه بوركت شمسا بالشروق بكورا هذه التهاني بالشريعة تزدهي طبتن ذكرا غيبة وحضورا ووصية بالحب نبعثها لكم انشرن علما احفظن ثغورا يرعاكم الرحمن جواد العطاء يمحو الخطايا للذنوب غفور بشرى لأرض نزلت في نواحيها
hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
خذها شعاعا من الأقمار نهديها